bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan kusoo dhawaada warkii galabta warbaahinta warsan qodobada warkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahino ayaa laga helayaa dil ka dhacay degmada afgooye ee gobolkaasi shabeellada hoose odayaal iyo siyaasiyiin xilal kasoo qabtay beledweyne oo ku baaqay in gurmad lala soo gaaro dadka ay saameysay fatahaada webiga shabeelle guddiga kahortaga cudurka coronavirus oo ka shiray dabaaldega ciidulfitriga iyo sidii looga hortegi lahaa cudurka bukaano ka bogsooday fayraska coronavirus oo faashaacisay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya diyaarado duqeyno ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolkaasi gedo oo la sheegay in dad rayid ah wax ku gaareen khasaaraha ka dhashay dagaalka oo ku dhacay deegaano ka duleedka ka ah magaalada gaalkacyo oo faahfaahino laga helayo dad hor leh ayaa la sheegay in somalilan uu soo ritay cudurka coronavirus donald trump oo weerar afka ah ku akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah donald trump oo dagaal afkaha ku qaaday hay-adda caafimaadka adduunka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
waa galabnimo talaadaha taariikhdu waa sagaaliyo tobanka bisha shanaad sanada labada kun iyo labaatanka intaas waxay ahaayeen qodobadeena warka kuwooda ugu doorkaroon faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dil ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose baaritaano ay sameeyeen ciidamada ammaanka degmada ayaana faahfaahino kasoo baxaya dilka halkaasi ka dhacay sida warkan inoogu soo diray tabakaal cali cumar
degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa marti u noqotay deelilka loo geysanayo dadka ku sugan degmada afgooye halay ayay ahayd markii kooxo hubaysan ay ku dileen xaafada dhagaxtuur ee degmada afgooye qof dhalinyaro ah sida ay ii sheegeen dad goobjoogyaala ku sugan goobta dilka uu ka dhacay saaki ayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxa ilaamaha ammaanku ay ka bilaabeen howlgal ay ku sheegeen inay ku baadagoobayaan kooxihii dilalkaasi ka dambeeyey iyo sidoo kale dilkii xalay ka dhacay degmada si kastoo ahaataba ma jirto ilaahay haatan faahfaahino kasoo baxday mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada afgooye muddooyinkii u dambeeyey ayaa degmada waxaa kusoo lalaabtay falalka ammaan ka baxsan oo ay ka mid tahay dalalka qorsheysan ee loo geysanayo dadka shacabka iyo askarta dowladda soomaaliya ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolkan xaaladda degmada afgooye ayaa u muuqanaysaa mid ah allow amuuraha sahal tawakal cali cumar warsan radio shabeellaha hoose
aada ayuu u mahadsan yahay tawakal guddiga ka hortaga cudurka coronavirus ee u qaabilsan soomaaliya ayaa waxa ay ka shireen arrimaha cudurkan coronavirus xilliga ciidulfitriga oo fooda nagu soo hayso ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee xakameynta covid nneteen kaas oo habeen walba dhinaca internetka ay ku yeeshaan shirka ayaa waxaa loogu soo bandhigay qorshe ay bulshadu maalmaha ciidda ah ugu damaashaadi karaan farxadda ciidulfitriga iyo iyagoona ka ilaalin kara ama iska ilaalin kara cudurkani faafaya coronavirus qorshaha ayaa waxaa ka mid ahaa sida kale fogaanshaha iyo sidoo kale dhammaan talooyinka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka qeybta ka ah ka hortaga samafalka kahortaga safmareegka cudurkani coronavirus dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan isku imaashaha iyo isku soo dhawaashaha maalmaha ciidulfitriga iyagoona qaadanaya farxadda ciidda wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwe fawsiyo abiikar nuur ayaa warbaahinta maalinlaha ayaa warbixinta maalinlaha ee covid nneteen ku xaqiijisay in afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey ay xanuunka corona ay ka bogsoodeen kow iyo toban qofood bukaanada jirkooda laga waayay fayraska ayaa tirada guud ah dalka ka bogsootay ka dhigaysa boqol lixdan iyo saddex qofood oo u dhiganta celcelis ahaan kow iyo toban boqolkiiba dadkii uu soo haleelay cudurkani wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaangeliyey soddon iyo afar xaaladood oo kala jooga somalilan iyo gobolka banaadir iyo sidoo kale maamul goboleedka hirshabeelle hal ruux ayayna sheegtay wasaaraddu inuu geeriyooday cudurkani coronavirus waxaana tirada guud ee geerida noqonaysa konton iyo toddoba qofood wasiirka caafimaadka soomaaliya marwa fawsiye abikar nuur ayaa ku baaqday in midnimo looga qeyb qaato xakameynta faafitaanka fayraskani coronavirus si dalka uu ugu soo bogsoodo xaaladu haatan uu ku jiro wararka laga helayo gobolkaasi gedo ayaa waxay sheegayaan in xalay saqdii dhexe diyaarado dagaal ay duqeeyeen degmada ceelwaaq iyo sidoo kale baardheer duqeyntaasoo la sheegay in dad rayd ah wax ay ku gaareen weerarka ayaa waxa ay intaas wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in deegaanka caws quruun oo qiyaastii toddobaatan kilomitir koonfur kaga beegan deegaanka ceelwaaq ayaa duqeyn culus ka dhacday islamarkaana ay ku geeriyoodeen haweeney iyo labo caruur ah oo ay dhashay halka mid kalena uu soo gaaray dhaabac culus inkastoo inkastoo aanan weli maamulka gobolka gedayo sidoo kale maamulka dowladda soomaaliya aysan ka hadlin dhibaatada soo gaartay dadka rayidka ayaa haddana waxaa jira duqeymanka ay geystaan diyaaradaha duqeymaha ka fuuriya mareykanka uu leeyahay gudaha dalka soomaaliya ay dhibaatay waxyeelo kasoo gaartaa dadka rayidka ee ku dhow goobaha duqeynta laga fuliyo odayaasha iyo waxgaradka degmadaasi beledweyne iyo sidoo kale mas-uuliyiin hore xilin lagu soo qabtay beledweyne ayaa waxay ku baaqeen in samafal lala gaaro dadka ay saameynta ku yeelatay fatahaada webiga shabeelle warbixinta warkan waxaa halkaasi inoogu soo diray bashiir cabdulaahi cusmaan
odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin xiriil ka soo qabtay magaalada beledweyne ayaa ugu baaqay madaxda dowladda soomaaliya in la caawiyo dadkii ka barakacay fatahaadii uu sameeyey webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne waa kuwa qaar ka mid ah oo ka hadlay dad badanaan soo badbaadinay ila wax badbaadin kale oo xaafadaan ku go'doomay oo aad u dhibaataysnaayey oo bixi waayey tabar adduunya darteed iyada oo lagu barakacay afarta xaafadood magaalada beledweyne waxba isdhaamin haddana waxaa fursad helay xaafadda kooshin iyo xaafadda xaawataako fursaday heleen kuwaas waxay u baxeen dhinaca yarbarkay u baxeen xaafadda huludaag iyo xaafadda buundaweyn ayaa goodoon ah meel loo mara ma lahan xagga yeeraboorka iyo ma aali karaan oo magaalada waa kala go'on tahay wax mari karo gaadiida ma jiraan buundooyinka sidoo kale lama mari karo ilaahay naxariistiisa waayo waan ku xamdinaynaa waxaan baaq u diraynaa dowladda federaalka ee soomaaliya waxaan ka rabnaa hadda marka ee dowladda federaalka soomaaliya in maxaan ku idhaha dadkaani iyadaa dawladu ah dawlad kale ma jirto maamul goboleed waxbuu qaban waayey hadduu wax qabanayo hore u qaban lahay in dadkaani mustaqbal loo sameeyo biyaha laga leexiyo soomaaliya waxaan leenahay dadka muslimiinta ah meel kastooy joogaan dalkii iyo dibidda gurmadka koowaad inay ilaahay noo baryaan ay noo soo dacooyaan biibaxadaan ilaahay fatahaadtaaka nooga dhigi afar bilood iyo saddex bilood wax ka dambaba iskimaanaysa gurmadka koowaad iyo ka labaad waxaan idinka codsanayna ilaahay noo soo baryo faatixada noo soo maro annagana aan iscafinno gacmaha aan isqabsanno xaasidnimada aan iska dhaafno ummadda masaakiinta cid kasta oo meel deganay cidda kula degan ogow xal waxay ku badh maxamed cabdi cismaan kalaafa guddoomiyihii hore ee degmada beledweyne oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in dadka ku nool magaalada beledweyne ee ka barakacay fatahaadda webiga shabeelle loo baahan yahay in la caawiyo waxaa si toosana ugu sheegan arrinma adduunyada iyo cid kasta oo meel kasta joogto afarta xaafadood ee magaalada beledweyne inay si toos biyaha ay u qaadeen waxaa biyaha ay la go'een oo meel ku baxa ay waayeen xaafadda holwadaag iyo xaafadda buundaweyn waxaa fursad u helay inay magaalada ka fakadaan xaafadda kooshin iyo xaafadda xaawataako ayagayna waxay dhibaato ku haysaa meesha leeraha ceel jaallo oo biyo la'aan iyo hoy la'aan ay ku haysaa waxaan leenahay dowladda soomaaliya dadka ka soo jeeda gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne dadka muxsiniinta oo xilligaan barakaysan xaqooda la baxo inay aakhar ku moodaan dadka aqoon-yahanada oo ka naxa dadkooda odayaasha dhaqanka culamaadudiinka inay il raxmadla ay ku fiiriyaan dhibaatada halkaan ka
codkaasina waxa uu dambeeyey waxgaradka iyo siyaasiyiin horey xili lagu soo qabtay beledweyne oo dowladda iyo bulshada kaleba uga baaqay in lala gaaro samfal dadku ay asiibtay fataxaadda webiga shabeelle warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo laba maleeshiyo beeleedyo maanta ku dhex maray deegaanka taarooge ee ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug labada maleeshi beelood oo kasoo kasoo kala jeeda maamul goboleedka galmudug iyo puntland ayaa warar kala duwan kasoo baxayaan sida ay sida uu ku bilowday dagaalka waxaana wararka qaar ay sheegayaan in maleeshiyaadka kasoo jeeda dhinaca galmudug ay weerar qaadeen wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkii dhex maray labada maleeshi beelood ay ku geeriyoodeen laba ruux halka shan kalena la sheegay inuu dhaawac kasoo gaaray kuwaas oo dhammaantooda ka kala tirsanaa dhinacyadii ku dagaalamay deegaanka duleedka ka ahaa magaalada gaalkacyo maamulka puntland iyo galmudug weli wax warar ah kama aysan soo saarin dagaalka labada maleeshi beeleedyo ku dhex maray deegaanka taarooge ee duleedka magaalada gaalkacyo horey waxa uu jiray waanwaan loo dhex dhigay labadan maleeshiyood iyadoona toddobaadkan gudihiisa ciidamada ammaanka soomaaliya kuwa milatariga ay dhexgaleen labadan maleeshiyo halkaasi ku dagaalamayay horeyna waxaa loo sheegay in ciddii dagaal soo celisana laga qaadi doono tallaabo sharciyeysan weli lama oga go-aanka labada maamul ay ka qaadan doonaan dagaalkani maleeshiya beeleedyada kusoo lalaabanaya deegaanada duleedka ka ah magaalada gaalkacyo wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa maanta shaacisay natiijada kasoo baxday dad dhowr ah oo laga shakisanaa cudurka coronavirus kuwaasi oo qaarkooda laga helay cudurka qoraal kasoo baxay wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay cudurka laga helay sideed ruux kadib baaritaano kala duwan oo lagu sameeyey dadka lagu shakisanaa cudurkani dadka laga helay cudurka oo dhammaantooda rag ahaa ayaa waxaa shan ka mid ah ku sugan yihiin magaalada berbera halka qof kalena uu degan yahay hargeysa iyo labo qof oo ku sugan magaalada burco halkaad nagala socotaana khiyaaray waa warbaahinta warsan ee magaalada tanbaydhabo madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku eedeeyay hay-adda caafimaadka adduunka in ay tahay inay tahay ay uu wato shiinaha sida uu hadalka u dhigay waxauna trump uu sheegay in ay w h o uu u soo codo kulamo labo maalmood qaadanaya oo ay uga hadlayaan safmareenka cudurkani coronavirus wuxuuna sheegay in w h o ay bixisay talooyin qaab daran oo qalad ahaa islamarkaana garab lagu siinayo shiinaha inkastoo uu donald trump uusan ka qayb gelin shirka w h o balse waxaa kulan qaa qaab muuqaal ah uu kula qaatay xogeyaha arrimaha caafimaadka ee mareykanka donald trump wuxuuna sidoo kalena ku eedeeyay w h o in si qaldan ay u maareysay ka hortaga cudurkani coronavirus trump oo isaga isagu lagu dhaleeceeyay sida uu ula tacaalayo safmareenkani waxa uu marar badan ku eedeeyay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o inay ku guuldareysatay in caalamka ay u fidiso wacyigelinta buuxda si cudurkani dadka ay ugu digtoonaadaan dhinac kale wuxuu sheegay in shiinaha uu yahay madaxa cudurkani coronavirus islamarkaana w h o ay raali uga tahay warkii galabtaana aada kala socoteen warbaahinta warsana khiyaare waanageynta ciddii warkan uu seegay waxay isagoo maqali qoraal ay dib ugu heli kartaa bogga internetka ee lagu leedahay ah warsa radio com waad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga warkeena galabnimo